asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa a alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna murtida maanta ee kolba aynu wax un kaga sheekayno ama hadda hasoonaado ama ha dadnaado ama ha daalacnaade waana xubinta murtida maanta ee badanaa aynu isla eegno wax laga yaabo inay wadaniyadi ku duugan tahay iyo wax laga yaabo inay digniini ku duugan tahay teenan maantana waxaan ku soo qaadanaynaa xubnaheennaas haddii rabbi idmo mid ka mid a waana xubinteenna ina dhahaysa haddii iiba idmahayo dhegaystayaal si aad u ogtihiinba haweenku waa ay ka naxariis badan yihiin ragga aad iyo aad ayay ragga ooga naxariis badan yihiin sababtana waxaa keenahaya dee waa ka dabacsan yihiinoo ragga qayb xaasidnimaa oo aad iyo aad oo qalqalayf iyo adadayga ayaa ragga ka buuxda meesha gabdhaha ay dadabac iyo naxariisi ka buuxdo haddii marka eebba idmahayo raggu inta badan hubka iyo warmaha iyo balaayada iyo isdilka iyo halasada iyo dhibaatada waxaas raggu isagaa mas-uulkaa laakiin gabdhuhu naxariista iyo deganaanta isqancinta isnaxariisashada iyo isdabcinta waxaasoo dhan hooyanimada korintiiyo barbaarinta waxaasoo dhan ayay gabdhuhu mas-uul ka yihiin waxaa saasayna ahaan jireen walow waaye haddaba haweenka laftoodii qaar badan la dhihi karo waa ay waraaboobeen oo caalamka aad arkayso markaan haween guud baan ka hadlaynaa kuwa soomaalida keli kama hadlayno aad caalamka arkayso gabdho rasaasta dhilahaya oo dagaalada hadda adduunka ka socdee waaweyn oo kaleento qaybka aad arkayso taasoo laga yaabo inaad dee haweenka laftoodiiba aad dhahdo laqaadan ama soomaaliya lafteedaba aad ku aragto gabdho baaruudda dhilahaya oo taasoo laga yaabo in naxariistii hooyanimo ay meesha ka baxday ilaan gabadhi baaruud dhilis baad bartay iyo sida rasaasta loo riday awal horena hooyo qabow oo hooyo macaana oo hooyo naxariis badana ayay ahayd marka libaax dadqaada ayaa heera bartay heerkii raggiibaa marka yaa geelashii arooriyey iyo dhaamankii iyo wixii kolkaasa waxaa lagu yidhi heblay qoriga aakayga qaade libaax hadduu soo dhaco kicili xoolaha gabadh baa lagu tuhumay geesinimo qori ayaa loo dhiibey aakay baa loo dhiibey waxaa la aakayga hayso haddii libaaxii uu u soo dhaco aryaha ka xabadeeyo kicili yuuse ariga cunine libaaxa ariga ka dhigo yuuse kaa cunin ayaa layidhi haye wey way iska joogtay aakaygeedae barkatay ardaageediina mayna seexana aqalkeeday gashay goor dhexe oo siq dhexaa oo guucur meelo howlaa oo maaragtay cirku huruurood ku jiro ayay waxay dareentay in adhigii uu diday kolkay dareentay inuu adhigii diday ayay bannaanka u soo baxday iyadoo aakaygeedii sida dheeraha ahaa ku dheggan shanshagadhlaha markay bannaanka u soo baxday ayay adhigiioo didahaya iyo libaaxii oo ri kaga dhowaatay haa inta kagasii ka soo tuuray ooda yay la kulantay qorigii bay saa u qaaday markaasay saa ugu fiiqday wayna qaylihaysaa ma ogtahay yuryryrna way leedahay markay saa ugu fiiqday yuu dhici waayey markaasay intay tuurtay oo geestaa u tuurtay yay gabadh u dhawaaqday naahablaay naahablaay naahablaay tib iikan bay ta aakay ma rabe naatibta iikan naatibta iila soo orod naatibta iila soo orod aakay ma rabe gabadh gabdhii qumanaa iimaanka qabay wey waxay tuurtay waa maxay waa aakay maxay tidhi naatibta iila soo orod aakay ma rabe gabadh kale ay u dhawaaqaysaa tii kalaa tibti ula soo orod tibtu haddii waxaan maranaya inaynu isla wada garanayno waase gabdhihii naxariista lahaa ee dabacsanaa hadda u malayn maha inay gabadhan ku dhihi naatibta iila soo orod haddayna adiga dhegaha kaa marin ayaad nasiib leedahay mahmaahda maanta aynu ku soo qaadanayn xubinteenna murtida maanta waxaa la yidhi xuja ma falantee xaajaa falanta